Aabe Isaaq Cismaan Cali waa aabbe Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Beledweyne waxa uuna ka xanuunsan yahay lugaha iyo indhaha waxa uu hore u ahaa mid ka mid ah darawallada kaxeeya gaadiidka xamuulka ah kaasi oo uu ka maarayn jiray nolosha qoyskiisa Aabe Isaaq Cismaan Cali ayaa ummadda Soomaaliyeed ka codsaday in laga caawiyo caafimaadkiisa iyo in loo dhiso hoy uu ku noolaado soomaaliya aliisoo caawiyo soomaaliya aliisoo caawiyo waa xanuunsanahay aliisoo caawiyo soomaaliya soomaaliya aliisoo caawiyo ninka haddii xanuun haaye waa la caawiya aliisoo caawiyo anigu waxaay caawada xaata wax dibsadana xaata maasta wax ilaahay ii keen mugi soomaaliya aliisoo caawiyo ishaana ishaana eber jiri baabuurta xamuulka wadi jiray tarayaasha wadi jira ceel waa ay kismaayo kismaayo iyo wax igu dhaci ma leh shirna ma gelin guriga ugu dumi intii guriga la dhiso guriga wax kadar maaguriga wax kadar maroob haddana maalku xumaaya taagan roob rooba taagan caawsaa ka rabaad caawsaa soomaalida ka rabaad marka aniga waxa waaye waa iska afgaabana war ma ahaane marka waxa waaye waa iska afgaabana xanuunkii waa u jeeda ninkii arko faraxad xanuun lewa cashada waa dariskana ii keeno
cabdicaziis maxamuud muudde oo ka mid ah dhallinyarada magaalada beledweyne caawiyana dadka danyarta ah ayaa bulshada soomaaliyeed ugu baaqay in ay u soo gurmadaan aabbahan xaqiiqdii aabbaha wuxuu noo sheegay sagaal caruura inay ka geeriyootay haddana ifka uu nool yahay hal gabar ah xaqiiqdii ilmahaasna maanta aan u noolayn ayuu aabbuhu noo sheegay marka xaaladdaas ayuu ku sugan yahay xitaa wuxuu noo sheegay walaalihiis ama dadkiisa dhan inuu asiga maanta keliya uu ka dambeeyo oo haddana da' yahay waa ujeedaa isha naafo waa isha naafo waa luwaha xitaa sidoo kale naafo waa wuxuu u baahan yahay maanta garab istaagu ayuu u baahan yahay marka cid kasta waxaan ka codsanaynaa oo kiliibkan uu soo gaaro ama warbixintan ay soo gaarto oo soomaaliyeed inay warbixintan dar ilaahay u sheergarayso ee gudbiso ee meelo fog gaarsiiso taleefonka lambarka ee shaashadda ku qoran asiga ayaa wato si toos ayaa u soo wici kartiin waxa awooddiin oo kusoo hagaajin kartiin xaqiiqdii wuxuu ku sugan yahay mid ka mid a xaafadaha ku yaalla magaalada beledweyne xaqiiqdii habeenna cunto ma cuno maalinna ma qadeeyo quraacna dadka iska daay xaaladdaas ayuu ku sugan yahay isaaq wuxuuna u baahan yahay garab istaag qof kastooo soomaaliya iyo qof kastooo muslim leh waxaa laga codsanayaa in la soo caawiyo aabbahan sida uu helilayo caawinaad deg deg ah magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ku nool dad badan oo duruufaha iyo waayuhu badan in ay shaqaysan waayaan kuwaasi oo qaarkood la jiifa xanuunno ay dadkooda u waayeen qarash ay kula tacaalaan